hanjabaado cusub iyo cabsi ayaa la sheegay inay la soo diristay wiil iyo gabar dhallinyaro ah oo iyagoo laisu diidan yahay isku guursaday magaalada muqdisho sanadkii hore kuwaasoo guurkoodu sababay dhimasho ka dhalatay faquuqa guurka maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo xaaskiisa ruqiyo ayaa muddo sanad ah muddo sanad iyo dhowr bil kadib waxa ay weli ku dhuumaalaysanayaan magaalada muqdisho waxaana qoyskiisa ay u barakaceen magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena qoyska maxamed cabdiraxmaan la sheegay in ay aadeen xeryaha qaxootiga kenya zaare cabdixmid oo la xiriirta ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo diyaarisay
sanad iyo laba bilood ayaa ka soo wareegatay markii maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed oo ah laba dhallinyaro ah uu guurkooda ka dhacay magaalada muqdisho uu sababay dilka adeerkiis axmed dowlo oo la gubay iyo sidoo kale xarig loo geystay qoyska gabadha oo lagu eedeeyey inay falkaasi dilka a geysteen maanta afar iyo toban bilood kadib maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed waxa ay ka cabanayaan hanjabaado cusub oo ay sheegeen inay ku adkayseen nolosha maadaama ay qol yar ay ka degan yihiin magaalada muqdisho iyadoo wakhtigaana aysan bannaanka u soo bixi karin cunug yarna ay dhaleen maxamed cabdiraxmaan ayaan khadka telefoonka ku weydiiyey dhibaatooyinka ugu badan ee xilligan haysta wallaahi abaan marka ugu horeysa waktigii wuxuu yahay aniga meelaan ku xiranahay meelaan ku xiranahay qol aa ku xiranahay ri la-aanay ahaaso marka ugu horeyso waxaa igu sababaamay makuxnaan hanjabaadkina weli igu socoto ilaa hadda taasinkii hataa hanjabaadka ay ka dhamaanin oo weli aniga ilaa haddatan anigoo adeerkeyga la dilo si xun loo gubay haddana maanta aa gacanteena anigaa gagarbaneyno anigaa cabsaneyno marka taasa anigo alii hanjabaada mar badan telefoon igii soo diray lambar badan aa iska bedelay marka dhibka iyahaas waa dhibkaas maxamed wuxuu ii sheegay in guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaha u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow uu gacanta ku hayay qoyskaasi islamarkaasina uu meel dejiyey laakiinse markii uu geeriyooday kadib wakhtigan hanjabaadaha cusub ee soo wajahay iyo cabsigelintan ay u dheer tahay iyagoon shaqaysan karin bannaankana aan iskood u mari karin maadaama ay cabsi badani hayso ilaahay wuxuu i siiyey wiil allah ii siiyey walaashii dhaqdo aan xaaskii walaashii baan allah watacaala ugu kalsoonahay iyadii si fiicnaabay ugu kalsoon tahay marka waxaa rabnaa noo fiicnan helno oo wadankan mataa wadan oo amni fiican inaa noola geeyo oo meeshaas oo aniga oo amnigeena qaali karno oo ku shaqayn karaan haddii goobka bixi karaan aan bashaafanayo tigeena dad bulshada bulshadana makaani lahayn laakiin qofkaas oo cabsanaayo oo nafsidiisa oo cabsanaayo saas aawigeeda guri ugu xareysan nafsidiisa waa cabsinaya waana iisoo hanjabaada ruqyo cabdulaahi maxamed oo markaasi seegeeda ag joogtay maxamed cabdiraxmaan ayaa ii sheegtay in qoyskeeda badi ay ka go'day xiriirka markii la eego laakiinse laba adeeradeeda ay la hadasho xanuun badanina taasi ay ku hayso xaalkoodana uu wakhtigan u muuqdo mid aada u sii adkaanaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa horey qoyskan waxay ugu sameeyeen aroos ay ugu magacdareen xilligaasi arooskii sanadka oo ay usoo bandhigeen dadweynaha warbaahintuna si weyn ay u warisay wakhtigan waxa aan weydiiyey halka ay ku og yihiin qoyskan iyo dhibaatooyinka wakhtigan ay ka cabanayaanba waxa ay kala socdaan dowladana runtii tallaabadii kaga aadanaana way qaaday si ma aragtay bini aadamnimana dadka soomaaliyeed looga fadhiyena way maanta iyadana sidaas oo kale ayaa iyagana ay ku dhaqaaqeen waxaa hadda maanta ee weli maaragtay u baahan wax ka qabashane waa ayagoo nolol u baahan iyo qoyskii maanta oo ayagana baqdin oo kala cararay iyagana weliba dalkii hadda aanan kunayn oo aaday ayagoo u horkacayo oo maaragtay mukhtaar dawle oo weliba indhaha hadda maanta isaga uu deelay qoyskaas oo dhan iyo dadkii iyagana arrintaasi ka go-do taladeeda ayaa loo fadhiyaa wixii laga yeeli lahaa maadaama dawladdu iyo maaragtay waajibaad laamaha runtii amniga iyo garsoorka iyaga ay qaadeen tallaabadii kaga aadanayd saldambiyatan wixii kalena ee gobolka isagana uu door uu ku lahaana hade uu ninkii shalay hawshaasi qabtay u geeriyooday hadda uu bedelay erotay gobernar maaragtay mayor cumar arrinta qoyskan ayaa toddobaadkan soo shaacbaxday kadib markii warbaahinta qaarkood ay booqdeen guryahooda dhallinyarada booqatay ee wariyaasha waxaa ka mid ahaa duure sheekh xasan caraale waxa aan weydiiyey waxa ay kala soo kulmeen qoyskaasi oo ay ku arkeen ayaguna markii aan u tignay gabadha iyo wiilka waxay ahaayeen dad oo guri ku jira oo xirxiran nolol aada ku jira waa dareemi kartaa qof aan banaanka u bixi karin waxay kaloo noo sheegeen inay kusoo dhacayaan teleefonaha hanjabaad ah arrinka qoyskan ayaa waxaa galay markii hore laamaha dowladda ee garsoorka iyo maxkamadaha iyo sidoo kale gobolka banaadir waxaa hay-adda garsoorka ay qaaday dacwadda maxkamado oo la dhegaystay labada dhinacba waxaana sidoo kale tallaamaha amniga ay soo xirxireen qoyska gabadhaasi ruqiyo cabdulaahi oo markaasi lagu eedeynayay inay geysteen falka dilka ah ee loo geystay axmed dowlo oo adeer u ah maxamed cabdiraxmaan mukhtaar kadib markii guurkooda uu dhacay hase yeeshee guud ahaan arrinta ayaa wada dantay kadib markii qoyska la sii daayay gabadha dhalay sidoo kaleetana qoyskaasi guur ay u sameeyeen muuqday oo markaasi soo shaacbaxay qeybo ka mid a xildhibaanada uu ka mid yahay sida aad maqlaysaanba maxamed cumar dalxa hanjabadahan cusubna waxay ii sheegeen inaysa garanayn cidda u soo hanjabaadayso ayaguna taleefoonadooda ay si joogto ah mar walbaba u bedelaan
zaare cabdixmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a